xabsigan horta markii aanu dhisaynay u n d p ka shaqaynayay design-kiisa waxa laga soo qaaday dibadda waxaana loogu talagalay maximum security prison inuu noqdo habka loo sameeyana waxa weya hab aana marna sina aanay maxahayd maxaabiis uga baxsan karayn haddaan kaaga yaro sharaxo sida exactly loo sameeyo meesha barigii anugu aan joognay waxaanu sameynay shan compound oo waaweyn shanta compound waxa weeyaan compound weyn oo macadeyrkiisii ku wareegsan yahay oo dusha iyo xagga hooseba loogu talagalay macaabiistu ay maxaahayd seexato meel barxad oo weyn oo ay ku ciyaaraan oo loogu talagalay dadka aada u khatarta ah si aanay maxaabiista kale ugu darsamin baa compound walba loo sameeyey meel ay kubadda ku ciyaaraan ay ku yaro nafisaan oo cadceedda ku qaataan dadka kalena waxaa loogu talagalay combounkooda laga soo saari karayo ee dembiyaha fudud gala inay iyagu maxaahayd comboundka kale laba comboundka kale ee weyn ee u wada dhexeeya wagareedka ah inay halkaa maxaahayd ay ku ciyaaraan xitaa waxa loogu talagalo an u sameyna beriga meel maxaahayd marka ay dadka booqanayaan ay dhinacan ka fadhiisanayaan maxaahayd guri dhami u dhaxeeyo daaqad yarna ay ka wada hadli karayaan daaqadan xitaa aanay waxba iskaga dhiibi karayn waxa kale ee maxaahayd shuruudaha ku jiray oo loo sameeyey meel askarta gudaha ka shaqaynaysa ay hubkooda sii dhigi karayaan oo lagaga sii qaadaya oo lasii baadhaya inaanay hub iyo waxaynkaas aanay sidin siay dabeetana markaa ay gudaha u galaan faadumoy way dhacdaa oo xabsiyada dunida dalalka waaweyn horumar meel walba way dhacdaa maalin walba xabsiyada waa la jabsadaayo dadna way baxsadaan marka dhacdadana dee dhacdooyinkaas maanay la mid ahayn meesaa la odhan karin dhacdooyinkan dunida ka dhaca mayd dhacdooyinka caynkaasoo mid keliya unbay ku dhici karaysaa taas waxa weeyaan waa inay maxaahayd askarta meesha ku jirtaa weliba saraakiishu ay maxaahayd ay noqdaan dad la og falkan dhici karaya sababta waxa weeyaan maxaahayd meesha waan kuu sheegay aada iyo aad baa loo adkeeyey inaa maxaahayd hadhowto la yidhaaha askari yar oo aana awadaa lahaynba maxaahayd hubkaa geliyey waxa weeyaan xabadda aan doonayna inay dowladda ka digtoonaato askari yari ma geli karayo ee ha la ogaado exactly cidda maxaahayd fududaysay inay maxaahayd hubkan u galo laakiin dee wasiirka cadaaladda oo shalay hadlayba qudhiis wuxuu sheegay inuu dee baadhis la galay oo la baadhayo ciday doonto haatay isagoo qudhiis wuxuu ka dhawaajiyey inay jirto cid gacan siisay oo gudaha ah oo shaki laga qabo marka baadhistaas midna miyaan in la sugo aanay ahayn wixii kasoo baxa oo marka kadib la qiimeeyo nooc ay noqon karto xabad keliya un baanu runtii ka degaynaa waxa weeyaan baaritaanka in la sameeyo waan ogolnahay aadna waan ugu faraxsannahay laakiin waxa weya ma doonayna baaritaan hadhowto dabeetana maxaahayd aana lasoo bandhigin dadka lagu qancin ama wax hagaagsanoo dadka aana qancinn lasoo marmar waaaag xabada kelian ka baqanan waxaweyaan inay wax yar intay noo soo macmalaan ay yidhaahaan saasay u dhacday saasay u dhacday ma doonayno waxaan rabnaa sidii ay waxanu u dhacay waxaweyn fal aada u weyn waa fal aana dhici karayn haddii aanay dad gudaha aanay ku jirin waxaweya mid aad iyo aadna u khatara marka waxaan dowladda aan ka doonaynaa inay markay ogaadaan exactly sidii uu falkaasu u dhacay de waa inay noo soo bandhigaan waa inay noqoto wax aan ku qanci karayno waa inay noqoto wax ay mujtamaca somalilan ku qanci karaan falkan oo kale waxaweya falalka ugu xun ee nabadgelyada wadanka maxaahayd khalkhal gelinaya amniga aynu maxaahayd haysano ee wanaagsan ee aynu maxaa ku faano ee adduun weynaduna nagu og tahay waa waxyaha maxaahayd magaceeda naga xumaynayo marka inaa baaritaanka ah si wanaagsan oo tafaatiran oo maxaa ahayd aanay eexasha ku jirin inaa loo sameeyo weya